Duqa degmada Laascanood oo v o eda la hadlay ayaa sheegay magaalada Laascanood in madaafiicda ay ku soo ridayaan ciidamada Somalilan ay saamayn ku yeelatay goobo kala duwanna ay ku dhaceen.
waxaa dagaal ka socdaa maalinta saddexaad magaalada laascanood taad warka ku haysaan dagaalkaas oo udhexeeya ciidamada somalilan iyo shacabka laascanood waxaa socota duqayn aan loo meeldayin oo aan kala joogsi lahayn oo la duqaynayo goobihii caafimaadka cisbitaaladii waxaa tiraba afar milisac ama saddex milisac ay ku dhacday cisbitaalka weynaha magaalada laascanood waxay ku dhaceen m c h ama xanaanooyin kale waxay madaafiicdu ku dhacday masaajido waxay ku dhacday guryo ay degan yihiin qoysas oo ay ku dhinteen qoys ka kooban toddoba caruur ah shan caruura iyo hooyadood waxay ku dhacday dowladdii hoose ma sheegi karo meel ay dhaaftay ma jirto madaafiicda iyo duqeynta maalintii saddexaad lagu wada magaalada laascanood geesta kale duqa degmada laascanood ayaa ka hadlay badqabka shacabka ee qiimaha naftu ay iska leedahay isagoona sheegay in si weyn dhibaato ay u soo gaadhay shacabka gudaha magaalada laascanood adduunka waxaa ugu qaalisan oo ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay nafta bini aadanka waad ogtahay inta jeer ee diintu ay ka hadashay qiimaha ay leedahay nafta bini aadanka waxaan maanta loo baahan yahay in la badbaadiyo nafta bini aadanka si taa loo helo waxaan ka hadlay in madaxweyne muuse biixi uu kala baxo ciidamada magaalada laascanood si loo helo ay u joogsato dhiiggaa daadanaya talada gacanta madaxweynehay ku jirtaa ilaahay ka sokow cid kaloo taladaa maanta la haysaa ma jirto haddii madaxweynuhu uu go-aansan waayo inuu ciidamadan kala baxo deegaanadan dagaal joogsanayaa ma jiro shacab ka mudaharaaday oo ka godooday hal ruux oo dhintay marka subax walba lalmadfac lala dhacayo oo hooye iyo caruur ay dhimanayaan oo ay dhimanayaan kuwii umuulaha ahaa oo ay masaajidadii gudanayaan hal kale oo yaallaa ma jirto wax xaggooda laga sugayaana ma jirto ilaa madaxweynuhu go-aan qaato oo ciidamadaa la baxo sidoo kale waxa uu fariin u diray beesha caalamka isagoona sheegay in loo baahan yahay magaalada laascanood in loo soo diro guddi xaqiiqa raadina si loo ogaado xaaladda dhabta ee ka jirta magaalada laascanood ay wajahayso waxaan u dirayaa beesha caalamka in guddi xaqiiqa raadina laascanood loo soo diro aan warka shacabkana la qaadan ama dadkan deegaankana la qaadan madaxweynaha iyo xukuumaddiisana aan la qaadan ee guddi xaqiiqa raadina lasoo diro waxa meesha ka jira ogaata waxa meesha ka jira ma labaysna shacab baa dowladdii sheeganaysa inay xukuntay ay xasuuqaysa duqa degmada laascanood ayaa waxa uu ka hadlay sidoo kale dadkii ka qaxay magaalada laascanood kuwaas oo uu sheegay in deegaano kala duwan ay gaadheen goob allaale goob lagu qiyaasi karaa ma jirto dhammaan gobollada dalka meel aanay tegin ma jirto tuulo aanay tegin ma jirto meel lagu tirakoobi karaa ma jirto maanta laascaanood boqolkiiba saddex baa ku hadhay way bannaan tahay dadka keliya ee maanta joogaa waa dadkii danyarta ahaa iyo dadkii socon kari waayey dadkii waayeelka ahaa kuwaasna waxaa ku socota duqaynta cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood